bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsanna khayaarta aynu jecelnahay oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin jimcaha taariikhdu ay ku astaysan tahay kowda bisha mey sannada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan munaasabado si heer saraa loo soo agaasimay ayaa waxa ay ka dhaceen qaybo ka mida gudaha dalka soomaaliya iyadoo ujeedka munaasabadahaas uu ahaa maalinta loo asteeyey shaqaale weynaha adduunka oo ku astaysan kowda mey oo maanta taariikhdu ay tahay waxaana munaasabad si heer saraa loo soo agaasimo ka dhacday magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ayna soo qabaqaabisay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowladda federaalk ee soomaaliya ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ah xubno ka tirsan xukuumadda soomaaliya iyo baarlamaanka iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana munaasabada heesa ka turjumaya qiimaha shaqada iyo shaqaalaha ay leedahay soo saaray halkaasi ama ka soo jeediyey hobolada waaberi ee fanaaniinta qaranka soomaaliyeed xubno ka tirsan wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ayaa goobta ka hadlay ayagoona sidoo kale tilmaamay in maalintani ay tahay maalin u gaar ah shaqaalaha dowladda gaar ahaan shaqaale weynaha adduunka waxaana sidoo kale ay tilmaamtay wasaaraddu in maalinta sabtida ah fasax ay yihiin gebi ahaanba shaqaalaha rayidka u shaqeeya dowladda federaalk ee soomaaliya maalinta shaqaalaha adduunka ayaa sidoo kale maanta waxaa laga xuseeyaa magaalooyinka gaalkacyo garoowe boosaaso baydhabo beledweyne iyo sidoo kale goobo kaloo dhowr ah oo si adah looga dabaaldegaya ahmiyadda munaasabadan ay leedahay maadaama ay ku astaysan tahay kowda mey oo sanad walibana loo dabaaldega maalinta shaqaale weynaha adduunka ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa u diray hambalyo ku aadan maalintan ku astaysan kowda bisha mey oo loo asteeyey maalinta shaqaale weynaha adduunka asigoona tilmaamay ra-iisul wasaaraha soomaaliya inuu u rajaynayo gebi ahaanba shaqaale weynaha adduunka gaar ahaan soomaali kuwa soomaaliyeed inay ku gaaraan sannadan sanadkeeda kale mid ka bedelan marxaladda haatan dalka u marayo ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarka ayaa dhanka kale ugu baaqay in ay ku dadaali doonto ama ay ku dadaalaan xubnaha ka tirsan xukuumadda u hogaaminayo in shaqooyin loo helo ardayda ka qalinjibinaysa jaamacadaha iyo dugsiyada sare ee dalka asigoona tilmaamay in haatan wixii ka dambeeya dowladda aynan aqbali doonin inay shaqola-aan sii ahaadaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bahda waxbarata ee ka qalinjibinaysa jaamacadaha iyo dugsiyada sare ee ku yaalla gudaha dalka soomaaliya maalinta shaqaale weynaha adduunka ayaa ku soo aadaysa xilli kulankii xukuumadda soomaaliya ee khamiislaha ee maalintii shalay xukuumaddu ay ansixisay in aan la aqbali doonin ama sharciga shaqaalaha kaa oo qeexayo inaan haatan wixii ka dambeeya gudaha dalka aan shaqo laga sii karin dadka ajaaniibta ah xilli ay joogaan ama ay goobjoog yihiin ardayda ka qalinjibinaysa jaamacadaha kuwaasoo dalka u dhalatay xukuumadda soomaaliya ayaa tilmaantay inaan la aqbali doonin inay shaqa la-aan ahaadaan ardayda ka qalinjibinaysa jaamacadaha dalka hay-adaha dalka ka shaqeeya ayaa loogu baaqay inay shaqaalaysiiyaan dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalka halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer munaasabad si weyn loo soo agaasimay ayaa habeenkii xalay ha lagu qabtay magaalada garoowe ee xarunta maamulka puntland halka uu ka soconaya shirka wadatashiga dowladda federaalk ee maamul goboleedyada ka jira dalka qaarkooda iyadoona magaalada habeenkii xalay ahaa ay aheeday magaalo si weyn loo ammaankeeda loo adkeeyey iyadoona sidoo kale munaasabadu ay kala qaybgalayaan madaxweynaha jamhuuriyadda iyo wafdiga uu hogaaminayo maamulada ka socda gobolada dalka sida jubbaland koonfur galbeed soomaaliya iyo maamulka asigu martigelinaya shirkaasi ee puntland madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa halkaasi waxa uu ka furay shir socon doona muddo saddex cisho ah kaa oo looga arrisan doono aayaha soomaaliya sida qaabka loo wadaagayo khayraadka dalka ee maamul goboleedyada deegaanadooda laga samaynayo isku dhafka ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya oo qaarkood ka imaanaya maamul goboleedyada daa-uud aweys oo ah afhayeenka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo la hadlaya idaacadda ku hadasha afka dowladda ayaa tilmaamay in maanta lasoo gabagabay doono shirkaasi lagana soo saari doono warmurtiyeed ka kooban qodobo dhowr ah sidoo uu sheegay
dabcan ajendayaasha intooda badan saray ayaa laga wada hadlay sababta waxaa loo fariisanaya un waa dhamaystir in lasoo saaro warmurtiyeedka meel wanaagsan ayayna si ama si wanaagsan ayayna ku dhammaadeen dhammaan ajendayaashu sanadlahood hadjiraafada sida in doorashooyin la qabto dhamaystirka maamulada jira in gudyo baarlamanku uu ansixiyey iyo xoogaha federaalka isku horaankanayna madax bannaan ay kasoo kala bixiyaan qaabka federaalka la qaadanayo iyo gudaha goboladu ay yeelanayaan kadibna maamuladan markaas waxay sitaan inay noqdaan maamulo rasmi oo jira oo dastuurka waafaqsan waxaa ka mid ah in laga hadlo qaabka loo qaybsanayo kheyraadka maadaama maamul ama dowlad goboleedyo la bixiyo oo dowladaha si goboleedna kaalintooda ay kamid tahay in kheyraadka ku jira gobolada si iyagu ay maamulaan balse dowladda dhexena ay kaalintooda ku yeelanayso marka maadaama aanay ahayn ujeedku in wasiirka la fugado balse waxaa loola jeedaa in la helo qaab kheyraadka lagu qaybsado qaab awoodda lagu qaybsado qaab talada dalka cid walba ay kaalin ugu yeelato arrimaha iskulafka ciidamada ayaa ka mid ah in ciidamo qaran la sameeyo shan iyo labaatan sano kadib markii dhibaatooyin badan wadanka ay ka dhaceen waxaa abuurmay kooxo maleeshiyaad ah oo qaarkood ay halka maamulada ka kasan yihiin marka sida loo helo ciidan qaran ayaa ka mid ah waxyaabaha laga hadlayo iyo weliba salib dagaal looga soo daro ku saabsan dhibaatooyinka haysta soomaalida kuna dalalka yemen kenya iyo xeebaha sidaan kuu sheegayba madashan waa madal furan oo cid walba oo kusoo jeesta ay talo ku leedahay amaba ay iyana ka dhiiban karto fikradeeda waa run haatan waxaa isaga galaya dowladda federaalka iyo maamulada haatan jira ee jubba koonfur galbeed soomaaliya iyo puntland balse maamulada cusub iyaguna dhismi doona amaba qeybaha kale iyaguna markaasi manqabka siyaasadeed ee soomaaliya ka dhex muuqan doona iyaguna talo ay kuleeyihiin waa madal wada tashi oo aan lahayn oo aan dhihi karno waxa ay ka mid tahay hay-adaha siyaasadeed dalka waa madal wada tashi oo soomaaliya dhan ay u dhan tahay cid walbana ay fikirkeeda ku biirin kulan ay yeesheen golaha xukuumadda soomaaliya oo ahaa kulankii toddobaadlaha ah ayaa waxaa lagu dhawaaqay ama lagu magacaabay taliyayaasha ciidamada booliska iyo asluubta ayadoona joogooyinkaasi loo kala dhiibay wasiirkii hore ee wasaaradda gaashaandhigga xukuumaddii hore ee cabdiweli sheekh axmed maxamed uu hogaaminayay iyo sidoo kale taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka soomaaliya bashiir goobe ayagoona labadan xubnood ee haatan loo magacaabay ay yihiin saraakiil hore kaga soo shaqeeyay ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya qaybahooda kala duwan mas-uuliyiinta la magacaabay ayaa waxa ay hore kaga soo qabteen gudaha dalka jagooyin kala duwan iyadoona masar xamud oo ahaa wasiirkii gaashaandhigga ee haatan ka horreysay xukuumaddan xukuumaddii ka horreysay waxaana uu u leeyahay khibrado badan dhanka dhanka booliska iyadoona sidoo kale bashiir goobo u yahay sarkaal hore oo ka tirsanaa ciidamada booliska marna soo noqday taliyaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka soomaaliya walow haatan uu qabanayo jagadan ciidanka asluubta soomaaliyeed muddooyinkii lasoo dhaafa ayaa waxaa la hadal hayay mas-uuliyiin in loo dhiibi doono jagooyin kala duwan oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya kuwaasoo qaarkood ay bannaanaayeen sida taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed oo tan iyo markii uu dhintay jenaraalkii hogaaminayay kursimo keliya lahaa balse haatan yeelanayo taliyo ciidan oo dhammaystiran dad aad u fara badan oo ka tirsan saraakiisha ciidamada dowladda gaar ahaan kuwa booliska ayaa si aad u soo dhoweeyay magacaabista taliyahan cusub ee haatan loo dhiibay booliska iyadoona xilka uu la wareegi doono dhowaan waxaana xilka booliska kusimo ka ahaa jenaraal gasgas oo ka mid ah saraakiisha ugu sarsaraysa ciidamada booliska soomaaliyeed horena u ahaa ku-xigeenka taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed guddiga joogtada ah ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in kulanka ugu horreeya ee baarlamaanka oo toddobaadka soo aadan dhici doona looga arriso doono ama looga dhegaysan doono warbixinada ku aadan waxyaabihii ay keeneen xubnaha baarlamaanka ee aaday deegaanada ay ku matalayaan baarlamaanka soomaaliya iyadoona arrintaas sidoo kale ay sheegeen in baarlamaanka uu wax badani ka qaban doono xaaladaha haatan ee ay soo aruuriyaan mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ee laga sugaya inay soo gudbiyaan warbixinadaasi dhanka kalena xubnimo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa ay gaareen deegaanka xudur ee xarunta gobolka bakool halkaasoo si diira loogu soo dhoweeyey socdaalkooda ayaa waxa uu imaanaya xilli deegaanada ku teesan degmadaasi ay godoomiyeen ururka al-shabaab iyadoona muddo intii ay la wareegeen ciidanka dowladda federaalka u muuqanaysa deegaankaasi mid ku jirta go-doon saraakiishii soo dhoweysay xubnaha baarlamaanka ee halkaasi gaaray ee isugu jira mudanayaasha baarlamaanka iyo dad ka soo jeeda deegaanadaasi ayaa waxa ay sheegeen inay ku dadaali doonaan siday u furi lahaayeen waddada xidhiirisa xudur iyo sidoo kale baydhabo oo kale ah gobollada baay iyo bakool oo al-shabaab ay horey u kala godoomiyeen waxayna sheegeen sidoo kale maalmaha soo aadan inay samayn doonaan howlgallo ku aadan sida ay isugu furi lahaayeen waddooyinkaasi warkii oo maanta oo jimcaha aad kala socotaan raadiyo wardheera khayaartaaynu jecelnahay waa naga intaa waxaa idiin soo saaray idiinna akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayna waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh